galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha mey waa sagaal sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somaali com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah dowladdaoo lagu eedeeyey inay daryeel caafimaad u fidin weysay nin ku dhintay xabsiga dhexe ee muqdisho ninkaas wuxuu geeriyoeday toddobada labaatankii bisha abriil oo hadda aan soo dhaafay maalin isniin ah saacadda markay ahayd sideed saac iyo bar buu geeriyooday runtii raxsaanna waa naloo diiyey arrintaasna arrin cadaalad darro u dhacday ahayd ninkana cudurka neeftuu qabay marka hore marka nin haddii xornimo haysto oo dawada sijiinto laisku buufiyo isticmaalo oo isku dhufan karo oo hawe sax haysta ayuu ahaa mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyaguna eeddaasi iska fogeeyey ninku hadda neeftaa ka waqabo xabsiga soo galay dhakhaatiir mar walbana ilaa maalintii waa la joogeen dhakhaatiir keniyaasaa la joogay oo soomaaliyaa la joogay diiwaankii lagu daaweynaya yaalla qaybta caafimaadka xabsiga qofka u baahan waa arki karaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyadiiyo salaamaha qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka
laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqday in dalka liberiya laga cidhib tiray xanuunka ebola w h o ayaa hadalkan ku dhawaaqday kadib markii aan dalkaas lagu arkin cid xanuunkan qabta muddo labiyo afartan maalmood ah oo ah labanlaab xilliga la fili karo in xanuunkaasi qof ka soo rito laakiin weli wadamada galbeedka afrika ayaa xanuunkaasi ka jira gaar ahaan dalalka siraleon iyo guine oo deris la ah liberiya taas oo toddobaadkii hore dal kasta lagu arkay ilaa sagaal qof dalka bakistan ayaa maanta hal maalin oo baroordiiqa looga samaynaya toddoba qof oo ku dhimatay shil diyaaradda nooca qumaadiga u kaca oo shalay dalka bakistan ka dhacay toddoba qof ee dhimatay ayaa waxaa ku jira saddex safiir oo oo dalka bakistan u kala fadhiyey dalalka norway maleysiya iyo philibiin kuwaasi uu heliyeen xasaska safiiradii maleysiya iyo philibiin iyo saddex ka mid ahaa shaqaalihii diyaaraddaasi saraakiisha ayaa sheegtay in diyaaradda shilka gashay ay saarnaayeen toddobiyo toban qof taasoo shilka ku gashay waadiga lantan ee waqooyiga dalka bakistan hafayeenka ciidamada bakistan sareeyagaas ashmin bajwal ayaa twitterkiisa soo dhigay in dadka badbaaday ay ku jiraan safiirada bakistan ee dalalka poland iyo holland ruushka ayaa dhoolatus milatari ku soo bandhigay fagaaraha cas ee moscow si uu u xuso toddobaatan guuradii ka soo wareegtay guushii ay ka gaadheen markii ay jebiyeen ciidamada naasiyiinta taas oo soo afjartay dagaalkii labaad ee dunida madaxweynaha dalka ruushanka valadimir putin wuxuu u mahadnaqay isbahaysigii la socday ruushka dagaalkii labaad ee dunida oo ay ka mid ahaayeen maraykanka britain iyo faransiiska kaas oo ka caawiyey ruushka in ay ka gacan sarreeyaan naasiyiinta
waa tahay galab wanaagsan halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke ayaa maanta hortegay baarlamaanka isagoo uga warbixiyey waxqabadka xukuumaddiisa warbixintan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste kulankan oo ay goobjoog ahaayeen in ka badan boqol iyo konton xildhibaan ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana ra-iisul wasaaraha baarlamanka hortiisa uu ka jeediyey khudbad dheer oo uu ku faahfaahinayay qorsho howleedka xukuumaddiisa saddexda bilood ee lasoo dhaafay iyo waxyaabaha laga filayo muddada u dhiman ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa sheegay in muddadii ay xukuumaddiisu shaqaynaysay ay arrimo badan u qabsoomeen isagoo sidoo kalena xusay inay u dhiman yihiin qorshayaal ay ka mid yihiin dhammaystirka arrimaha federaalka dastuurka iyo higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ee lagu wado in dalka la gaarsiiyo doorashooyin madax bannaan mudada gudoomiye mudanayaal waxaa maanta golaha barnaamijka soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo dhammaystiran barnaamijkaas wuxuu ku salaysan yahay shan hadaf oo aasaasi ah midda koowaad waxa weeye geedi socodka siyaasadda iyo kawada dhalanta higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka midda labaad waa sugidda ammaanka midda saddexaad waa kobcinta dhaqaalaha midda afraad waa dowlad wanaag midda shanaad qaalihiinka bulshada weeye ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa dhinaca kale khudbadiisa ku soo qaatay inay dadaal badan u galeen sugidda amniga kadib weeraro ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu qeexay in xukuumaddu ay qorshaysay tayeynta ciidamada amniga saddexdii bilood ee lasoo dhaafay cadowga al-shabaab waxay muujiyeen waxasnimadooda iyagoo la wajabaaray gumaadka ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed xukuumadda ayaa iyana kordhisay tawaabashada xagga amniga ah waxaa naqaanay tallaabooyinka soo socda waxaan meel madnay istaatiijiyadii qaranka ee la dagaalanka argagixisada taas oo hanaan dhamaystiran lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada iyadoo habka madaysta uu yahay in lagu cerasado dalka kooxdaas waxaa markii ugu horeysay intay jirtay dowladdan shacabka usoo banaystay horjoogayaasha ugu waaweyn ee argagixisada al-shabaab annagoo madaxooda duldhignay lacag qofkii soo sheegay tallaabadan ayaa kordhisay baacsiga hogaanka argagixisada waxaan meel marinay siyaasadda amniga hoteelada oo ah goobo si joogto ah cadowga u bartilmaamaysado siyaasaddaas ayaa faraysa milkiilayaasha hoteelada inay xogta shaqaalahooda la wadaagaan hay-adaha amniga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a galabnimo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta oo aad joogtaanba ehelada wiil lagu magacaabo cabdulaahi daahir xasan oo toddobaiyo labaatankii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay la xidhay ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ay dayacday daryeel caafimaadna aan loo fidin wiilkaasi oo cudurka neefta ugu dhintay xabsiga sida ay sheegeen eheladu waxay ku doodeen in ay isku day badan ay sameeyeen sidii cisbitaal daryeel leh loo geyn lahaa oo caafimaad wanaagsan islama loo geyn lahaa wiilkaasi balse mas-uuliyiinta dowladda ayaa diiday in ay sii daayaan ama ay iyagu siiyaan daryeel caafimaad ee uu baahan yahay cabdulaahi daahir xasan waxaa toddobaad toddoba bilood ka hor lagu xukumay shan sano oo xadhig ah kadib markii lagu helay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab aadan xasan oo wiilkaasi adeerkiis ah sheegayna inuu dowladda kala hadlay xaaladda caafimaad ee wiilka ayaa sidoo kale beeniyey eedaha hore ee lagu xukumay wiilkaasi haarun macruuf ayuu uga warramay sida ay wax u dhaceen
anaa waa goorjoog ahaa xamar joogo ninkaas wuxuu geeriyooday toddobaiyo labaatankii bisha abriil oo hadda aan soo dhaafnay maalin isniin ah saacadda markay ahayd sideed saac iyo bar buu geeriyooday sideedii bishii lixaad laba kun toban iyo afarta isagoo jaamacaddiisa ku yimid ee laabtoobkiisii iyo dhakaarkiisii iyo muxuuha bugaagtiisa wasoo jaamacadda ku yimid gurigiisa albaraka ku yaalo haweenaya oo markaas xataa muxuu ahaa dharkii koos kaga bedelin baa laga qabtay meesha saddex bilood buu ku qaatay muxuu ahaa xabsiga dilacow iyo madaxtooye toddobada bilood oo ka dambeysana wuxuu ku xirnaa xabsiga dhexe ee xamar marka sidaasuu xabsiga ugu geeriyooday runtii kiiskiisana haddawaan daba joogaya ninka warqabaan lahaa inuu dhintaana laigu soo wargeliyay anoo muxuu ahaa qaab maxkamadeed iyo shaqadiisi kale ugu jiro marka arrin aad iyo aad u xanuun badan bay ahay qaabka loo xukumay iyo qaabka loola tacaalay iyo xanuunada meesha ku qabtay iyo dirdi loo geystay intaba muxuu u dhintay isaga sida laydiin sheegay xanuunku u dhintay waa maxay harow ninkaas wuxuu qabay cudurka neefka oo naqaskaa ku dhegi jiray laakiin wuxuu ahaa nin la dhaqmo oo arday ah wiilkiyaga waxa uu ku eedeysay inuusan shaqan ku lahayn baan sheegnay waa waxaa la yidhi muxuu ahaa beriyaa la xukumaya annagaa cabsanay markii jilcow lagu hayay in ninkii maxkamadna loo geeyo cadaalad la waafajiyo oo aan laysaga haysan meesha maanta la xukumayaa baana la yidhi beriyoo kale markaan nimaday ballankii aan ku soconayna waxaa la yidhi shalaaba la xukumay garsoor ma lahayn ma lahayn qareen ma lahayn wax ka warqabay ma lahayn haddee canug yar oo muxuu aha inta lasoo qabtay la isku handiday unbuu noqday wax uu qorteyna ma jirin wax ku markhaati ana looma sheegin shan sano xabsi ciidanha lagu xukumay baana la yiri markaas kadib baan raxsaan qaadanay raxsaankina waana loo diiday qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo nabadiidka ku xukumay yahay baana la yiri ninkaas runtii raxsaanna waana loo diiday arrintaasna arrin cadaalad darro u dhacday ahayd ninkana cudurka neeftuu qabay marka hore marka nin haddii xornimo haysto oo dawada oxygiinka la isku buufiyo isticmaalo oo ceebad isku dhufan karo oo hawe sax haysta ayuu ahaa haddii xabsi ciriiri ah oo aan daryeel lahayn oo muxuuha aada garan karto qol afar mitir oo sagaashan qof la iskala xareeyay ayuu maaragtay neefti ku qabatay waxaana jiri maalmo ka hor isbuuc ka hor nin xabiista ka mid ah inuu xabsiga dhexdiisa si xun ugu feeray oo dhibaatooyin badan u geystay intii feerarkaasi ay ku dhaceen kadib ninkii waxaa laga waday neefta markay qabato marka ama la cirbadeeyo ama baashiis lagu buufiyo in muxuu ahaa nabarka uu ka dego aduu maalinkaas taariikhdan kuu sheegay toddobaiyo labaatanka bisha abriil ah ama maxkamadii joogaa laisoo sheegay ninka inuu xaalkiisa liito kooma ku jiro isla markii waan cararay isbitaal madiinaan tagay dhakhtar baan soo watay waxaan codsaday ninka muxuu ahaa in la ii gudbiyo oo aan muxuu oxygen u helo waa laiga diiday waxaa la yidhi xeer ilaalinta iyo garsoorka kale ma warqad ogolaasho ah intii la idiidayey oo meesha lagu camcaminayana islamarkiiba waxaa laisoo sheegay nafs in ay ka dhacday waxyaabahaan codsaday waxay kamid ah dadan aniga ugu aaminaya inta kaxaystaan ninka xaquuq buu leeyahay waa muwaadin xiran habinkaa mas-uuliyadan ka saaran tahay ninkan in gurmad caafimaad loo sameeyo xataa xalama la geeyo ninkan oxygen uu helo marka taana ma helin gurmadka iyana muxuu aha kama faa'iideysan ayagoo sidii meesha lagu celinayo nafta ka dhacday sidaasaa lagu sheegay markay nafta ka dhacday kadibna waa laysoo daayey leyskiisa halay tusaan eri waxaa la yidhi leys annaga xaqiijino waa uu dhintay waxaad saxiixaysaa inuu dhintay sidaasaad kula bixi kartaa saxiixdan anigula runtii diiday idinkaa dilaan ku eri markuu daryeel iyo gurmad u bahnaana waa ii diideen cadaaladna ma helin hadda uu dhintayna waxba ma saxiixayaan eri aad iyo aad bay arrintaasi iga taageereen runtii kama aanaan yeelin markaasay iisoo bixiyaan oo leyskiisa anoo aan sidaas kula soo baxay oo maalinkii talada dambe aan aasay marka maxlin iyo geeri fooshin bay runtii ahayd nin muwaadin oo arday ah oo jaamici ah oo weliba muxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto marka arrintaas cadaalad darrada ah oo fadeexad ah meesha ka dhacday waxaana runtii boqol kiiba boqol mas-uulka nin xeer ilaaliga ah marka arrintaasaan usoo sheegay inaan u sheegay iyadu yahay cadde harun waa gartay marka idinku waxaad aaminsan tihiin inuu u dhintay daryeel caafimaad la-aantiis haa ninkaas oxygen ma helin nabarada xabsiga dhexdiisa kasoo gaaro nin kale uu ku dhintayna waxaan isleenahay saameyn bay ku yeelato way kaalmaysay oxygen la-aan buu u dhintay waxa weeye waa adoo qof kaa tabaroon uu biyo kugu baktiyo oo naqas uu neef waayey oo kale ay lamid tahay runtii qofku xaquuq buu leeyahay in qofkiisa loo bandhigo loo ogolaayo inuu u gurmado inaanad adiga u gurmato taasaa sax ah marka xukunka horena cadaalad darro habeen abuur buu ahaa dhac iyo beleeqan waa naloo geystay waa arrin aad iyo aad khayro mas-uulnimo ah
kaasi wuxuu ahaa aadan xasan ehelada wiil lagu magacaabo cabdulaahi daahir xasan oo la sheegay in toddobailaaaatankii bishii abriil aynu soo dhaafnay uu ku dhintay xabsiga isagoo gacanta ciidan ku jira haaruun macruuf ayuu u warramayey haddaba ehelada wiilkaas ayaa ku eedeeyey xeer ilaalinta maxkamadda militariga inay diideen in wiilkaasu helo daryeel caafimaad kadib markay ka gowsa adeegeen baaqi qoyska haaruun macruuf ayaa khadka taleefanka ee muqdisho kula xiriiray gaashaanla sare liibaan cali yabrow yarow oo ah guddoomiyaha sare ee maxkamadda militariga
su-aasha aada i weydiisay oo ninka aada ii sheegtay oo maxkamadda ciidamada qaladka sida ay xukuntay asagoo loo haysto kiiska oo ah inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab laguna laguna xukumay shan sano xabs ciidan ah marka aniga wax hadda ehel ila soo xiriiray ma arkin laakiin su-aasha haddaan kaaga jawaabo waxa waaye qofka markuu yahay garsuge garsuge maxkamadda waa la su-aali karaa waxaa laleeyahay maxkamadda nin garsuge ay u hayso ayaa meeshii ku dhintay iyadoonan xukun gaarin eheladiina waa lasoo xiriiray way ku wareejinaysa markaas maxkamadda su-aal ay ku leedahay meesha laakiin haddii ninka xukun uu ku dhaco oo xilligii rafcaanka loo qaadi lahaana ay teemka waktigan uu ka dhamaado maxkamadda horta meesha su-aal kuma lahan waxa waaye ciidanka usluubka usluubka ama xabsiga dhexe soomaaliya wuxuu leeyahay hogaan ayaa dowladda u sameysay oo caafimaadka dadkaas xiran oo daryeelayo ayaa loo sameeyey meesha waxaa booqdo hay-adaha booqdo oo waxa waaye dadka maxaabiista xiran la socdo caafimaadkooda mararka qaarkood waxa waaye turkiga ayaa daawo geeya marka annaga ilaa hadda wax nala soo xiriireen ma arkin maxkamaddana wax su-aal kuma lahanba ninkan xukunaa ku dhacay waxa waaye casintiisa madaxda anaga naga saraysaa iskale waa garta ma jirtaa ninkaasi inuu xabsiga ku dhintay ninka maxkamadiina xukuntay oo loo diray xabsiga dhexe jira waa jira waxa waye keligiis maane waxa waye kuwa ciidan dhinta waa jirtaa waxa waye nin oo shabaab ku xukuma dhintay oo waxa waye wuu jiraa laakiin waxa waaye maxkamadda wax su-aal kuma lahanba qof xukun ku dhacay maxkamadda su-aal uma waajibkeeda way ku gudatay wuxuu ahaa ninkan markuu garsudo uu ahaa maxkamadda waa la su-aali karaa laakiin haddii hal mar xukun qofka uu ku dhaco su-aasha waxaa iska leh waxawaaye hogaanaa jiro oowaxawaaye caafimaadka ah ciidanka usluubta iskale oo xabsiga dhexda ka shaqeeya ayaa waxawaaye meelahay geeyaan qofka markuu xanuunsaya markay arkaan isbitaalada ama yugandeeska oo ciidamada yugandeeska loo geeyaa ayagaa waxawaaye qofkaas darye daryeelo waa garta laakiin qof xukun ku dhacay maxkamadda wax su-aal kuma lahanba waa garta markii loo dirayay xabsiga la xukumayey maxkamaddu caafimaadkiisa maxkamadiina militarigu caafimaadkiisa ma baadheen inuu neef qabo iyo gaastari ma ogeydeen markaad xabsiga u dirayseen wallahi anaga inta badana waxaa naloo keenaa dad caafimaad qabaa naloo keenaa laakiin inta badana waxa waaye soomaalida waxa waaye waxay kuleeyihiin qofkan markuu la xukumo uu ogaado cun cunugii la xukumay waxa waaye warqaday meelaha kusoo timiya waxay leeyihin ninkan wuu xanuunsanaa waxa waaye tiibishuu qabay ama wuu xanuunsanaa waxa waaye madaxaa loogu jiray warqado bug intay meelaha kusoo samaysana keenaa laakiin ilaa hadda qof xanuunsan oo anaga xukunnimaba arkin anaga waa gartay arinta kale ku doodaya waxay ahayd markiisa horeba sida isagoo ku dooday inuusan wiilkan cabdulaahi daahir xasan inuusan ka mid ahayn urka al-shabaab wiil jaamacad dhiganaya u ahaa si qalada marka horeba loogu xukumay inuu al-shabaab ka tirsan yahay ka waran arintaas doodaas haaruunow haaruunow jaamacadaan dhigtaa ama dugsi qur-aanaan dhigaa ama masaajid imaamaan ahay ama hay-adaan u shaqeeya shabaabna kama mid ihi waxa waaye taa shabaabkaa marayo qof asoo shaqaysanaya shabaab naqan kara waxaan barnaamijkan fikri waaye qofka asaga ku qancayo mugtahay asoo jaamacad dhigto ku qanci karaa asoo hay-ad u shaqeyna ku qanci karaa asoo si kale uu ka qanci karaa laakiin jaamacaduu dhiganaya igaarkay shabaab ma ahan wax lagu taskiyin kara ma ahan boqolaal jaamacad dhiganaysaa isqarxisay boqolaal jaamacad dhiganaysaa lasoo qabtay ayagoo wax qarxa wadaa lasoo qabtay marka waxa wey waxaas wax qof lagu taskiyeeyo ama lagu beryeelo ma ahan waxaan rabaa anaga qofka markii la beryeelayo wax caddeen oo la taaban karo la arko laakiin qof maxkamad la keenay maxkamadda horteeda markhaati loo keenay markhaatidii kitaab qur-aan lo gacanta loo geliyey kadib garsoorihii xukumay igaarkay jaamacaduu dhiganayo warkaas war naqanaya maaha war qaadan karna maaha waayo su-aashay ugu dambaysa wiilkan cabdulaahi daar xasan markuu xirnaa adiga guddoomiye ka maxkamad ahaan inuu jiran yahay intuusan dhiman ma ka war heshay maya maya ma maqlin ma ma maqlin soomaali badan noo imaataa laakiin bidartad ma xasuusan kara lakin ma maqlin ma arkin goormaad maqashay geeridiisa wallaahi waxa waaye maalintii dhintay ayaa taliyaha xabsiga noo soo sheegay laakiin ma arkin anaga badanaa waxaan samaynaa qofka markuu xanuunsanya taliya mararka qaarkood waxaa dhacda taliyaha xabsiga inuu warqad noo soo gudbo ninkan uu xanuunsayana dhaho waxaan u ogolaanaa ehlada in oo anaa warqad inaan qoro waxaan leeyahay ehlada haloo ogolaado doonmesha ay geystaan adi qofkan shabaabaa lagu soo eedeeyey waxa waaye maxaa la lahaasi in waxa waaye banaanka lasoo istaajiyay iska dhaaf xaq uma lahan damaarad in lagu sii daayo qofkaas waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa gaashaanla sare liibaan cali yarow oo ah guddoomiyaha sare ee militariga oo haaruun macruuf uga warramayey wiil ku dhintay xabsiga eedeyntiisa dhinaca kalena mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee muqdisho ayaa sheegay in daryeel caafimaad uu helay cabdulaahi daahir xasan isla haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka muqdisho kula xidhiiray gaashaanle sare maxamed ee sheekh cumar xirsiile oo ah taliyaha xabsiga dhexe
ninka hadda neeftaa ka waqabo xabsiga soo galay dhakhaatiir mar walbana ilaa maalintii waa la joogeen dhakhaatiir kenyaastaa la joogay oo soomaaliyaa la joogay diiwaankii lagu daaweynaya yaalla qaybta caafimaadka ee xabsiga waa gartay wax walba rikoora ka yaalla qofka u baahan waa arki karaa marka muxuu u dhintay ma ma wuxuu u dhintay oxygen la-aan oo neefaa haysay mise xanuun kale wallahi ilaahay ha og anugu ma garanayo dhakhtarku oo wuxuu leeyahay burkiitadaas unbaa baashaa neeftaa unba u dhintuu leeyahay dhaktar waa gartay adigu taliyaha xabsigaa tahay ma dalabtay markaad xaaladiisa ogaatay inay culus tahay cisbitaalka hala geeye ma tidhi isbitaal bu ku jiraba qaybta isbitaalka xabsigu yaallaba askariyaadkii oo la joogay waa gartay laakiin iyagu waxay ku doodayaan waxay leeyihiin dowladda uu gacantiisa ku jiray inay geyso cisbitaalka ayay ahayd ama annaga aan geyno ka jira male midka anig kuu sheegaa rumayso mid kaasala jirana xabsiga la keenay neefta markaan ku aragnay olol oo baryaal oo caafimaad siinay dhaktaraad ku hayeen rikoorkii oo dhan baa yaalla ciddii u baahan halkaasi ka daawan kartaa ma garat waa gartay waxay kaloo iyagu waalidkiisu sheegeen eheladiisu sheegeen in nin ka mida maxaabiista uu ku feedhay xabsiga dhexdiisa taasina ay dhaawac kala gaadhsiisay isaga ma jirtaa wax jira ma aha wax jira ma aha waa warkoodii amaayo oo ay waxsilaad raadinayeen waayo taas maxaa lala feertama waa nin diran oo meel jiisa yaa la feertamaya maxaa laga doonaya qolba dad bahama joogo qol gaara u joogaa maxaa lagula feertamaya oo lagu maagaya muddo intee la-eguu jiranaa marka idinka oo ku jiranaa xabsiga gudihiisa adiga waxa waaye warkooda dadkaas la jooji wixii kalood weydiin weydii dadka warkooda laba adduunka waxaa la yidhi annaga iyaga horaan isku nacno khayaamaan isku nacnayaan khayaameeyaanay rabaan say doonayeen inay idin khayaameeyaan
ninka iyagu meeshay rabaan ugu qaadnay nagu laayaanay rabin waa gartay laakiin taliya waxa weeye adi maadaama xabsiga aad mas-uul ka tahay xaaladiisa caafimaad markay xumaatay shan sano ayuu ku xukuman yahay waa labaatan sano jir maxaad ugu dalbi weyday in cisbitaal kale la geeyo oo ka adeeg fiican midka xabsiga ku dhex yaal cisbitaalka maxaa loo doonaa hor waa la daweynayaa daktarto maaha waa loo doonaa dhakhaatiir kenyaatiyo documentga qoreen ay qoreen ay yaalaan kuwan waa gartay adigo aagu meel lala wax ka raadine dhakhtarka waxaa loo aadayaa derbi wax ma daawinaya dhakhtaraa loo aadaya isbitaal dhakhtarkiina wuu nala joogay oo isagiyaa ku rafaadsanaay oo wax walba u samaynayo qoysku ma kuu yimaadeen oo ma ku dhaheen noo sii daa ama idinku geeya cisbitaal ka wanaagsan midkan kuwa sheegaysaa wiilka adeerkiis ma kuu yimid aadan xasan xareed waxaan kuwaas markooda habay weydiinaan kuri kuwaas haddaan maanta heli karo waxa oo aan cadaalad waxaan waxaan ku eedeyn lahay inay la mid yihiin asaga waa garta xabsiga maxaabiistu cudurro kala duwan miyay ugu dhintaan Ah, maxaa lagu dhima wayso binaadam waa gartay maxaa ka mid a cudurrada u dhintaan imise maxbuusaa ku dhimatay sanadkii lasoo dhaafay aniga ma dhaktar baan ahaa marka inta ku dhimatana hadda imatira kooblo ma joogo ma joogo xafiiskay maya dhakhtar ma tiid laakiin taliya xabsiga soo ma tiidoo ribood laguma siiyo warbixin laguma siiyo maya cudurrada ay u dhinta waa maxay ay tiri cudurrada dhaktaraa yaqaana waaye imise maxbuusa u ku dhimatay cisbitaalka sanadkii lasoo dhaafay waxay doonaa u dhintaani ma ma joogo xafiiskaygii markaan xafiiskii joogo oon ku kala galo oon kuusoo tira koobaan kuu sheegi karaa
kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sare maxamed sheekh cumar xirsiire oo ah taliyaha xabsiga dhexe haaruun macruuf ayuu u warramayay waxaana ka horreeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee milatariga oo isna isla arrintan ka hadlayay haaruun macruuf ayay labaduba u warramayay halkad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay mar kale galab wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan iyadoo uu weli muran ka taagan yahay muddo kordhinta xukuumadda iyo golaha wakiilada somalilan oo muddo xiliyoodkoodu dhammaanaya ayaa maanta xisbiyada kulmiye iyo ucud kulan ay la yeesheen guddiga muddo kordhinta ee golaha gurtida ay u gudbiyeen warqaday ku soo jeedinayaan in doorashadu ay qabsoonto dhammaadka sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka hase yeeshee xisbiga waddani oo sheegaya in uu umuurtaasi markii hore kula socday ayaa dhinacooda soo jeediyey kuna gacan sayray islamarkaana ka soo horjeestay waa sidoo uu warbixintan ku eegaya wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruuc warqadan oo xambaarsanaa fariin ay xisbiyadu golaha guurtida ugu soo jeedinayaan in doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada somalilan ay qabsoomaan shan iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad ee sannada labada kun iyo lix iyo toban taasi oo noqonaysa in la sameeyo muddo kordhin gaadhaysa sannad iyo shan bilood guddoomiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo uciida oo kadib kulan ay saaka la yeesheen xubnaha guddidan golaha guurtida ay u xilsaareen muddo kordhinta ayaa ka warbixiyey nuxurka ay xambaarsanayd warqada ay u gudbiyeen guurtida iyo weliba ujeedada ay ka lahaayeen gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in kadib kulamo ay yeesheen ay gaadheen go-aan ah in muddadii hore ay u cayimeen guddida doorashooyinka ay ku daraan muddo shan bilood ah go-aan baanu gaarnay inaan concession samayno daruufaha eegno waxyaalana hor yaalan oon ahayn technicale ee magaranaysa sida shuruucda ee sida magaranaysaye saami qaybsigii hawlo badan oo aan kumishiga u muuqan markaanu aragna waxaanu damacnay inaanu waxoogaa ku durkino waxaanu ku darnay eh, shan bilood iyo shan iyo toban maalmood waxaanu idhi ha dhacda doorashadu eh, noofembar shan iyo tobankeeda insha allahu tacaala baa doorasho la dulsaar gudoomiyaha xisbulxaakimka somalilan ee kulmiye muuse biixi cabdi oo isna ka hadlayay warqadan soo jeedinta ayaa sheegay inay filayeen saddexda xisbi waxa ay ku heshiiyeen inay noqon doonto mid miisaaman oo ay tixgelin doonaan guurtidu laba cisho oo hore waxaanu ku shirnay saddexda xisbi qaran waxaanu eegnay oonu isweydiinnay haddaanu saddexdii xisbi qaran ee tartamayey inaynu arrintan guurtu gacanta ku hayso ee muddaynta wakhtiga doorashada aynu ra'yi midaysan isla hello aynu raadinno laba cisho oo dood dheer iyo arrimaha dhan walba laga eegay go'aan baanu isla gaadhnay saddexda xisbi waxaannu isla gaadhnay go'aan aannu u soo jeedinno guurtida guurtidu waa hay-ad distooriya oo awooddaa leh annagu tala bixin baanu ku leenahay waxaananu filayna saddexdii xisbi waxaanu ku- waxaanu ku heshiinaa inay noqon doonto mid miisaanle oo tixgelin doonaan shalay jimcihii bay ahayd inaannu saxeeno go'aanka aanu ku soo heshiinay eenu wada qorray oo kooban oo arki doontaan waxa ka cudurdaartay guddoomiyaha waddani waxaanu yidhi guddoomiya keligaa kuu dhibi mayna noo shiri guddidii guurtida ee hawshaa loo xir saaray guddoomiyaha guurtida waa naga aqbalay saakaannu ballannay gudoomiyaha wadan saakar waa maqnaaday kulankan u qaatay wakhti dheer ayaa badi kulanka ay ku wada jireen xisbiyada kulmiye iyo ucid iyo xubnaha guurtida ee u xil saaran arrimaha muddo kordhinta iyadoo gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro uu ku gacan saydhay inuu saxiixo soo jeedintan iyadoo la isu dayey in lagu soo qanciyo balse aan lagu guulaysan waxaana gudoomiye cirro shir jaraa'ida uu qabtay kadib uu ku dooday in heshiisku ahaa in la helo kalsoonida guurtida islamarkaana madaxweynaha guurtida iyo weliba axsaabtuna ay iska arkaan hamurtan taasi oo uu sheegay inaanay gebi ahaanba suurtagelin waxbaan isweydiinay waxaan isweydiinay waxay ahaayeen in tala qaran oo midaysan oo saddex xisbi ku midaysan yihiin la helo iyo xukuumadduba wuxuu ahaa waxaanu ka hadlaynay wadahadal iyo soo jeedin heshiiskuna wuxuu ku imanayay markaannu helo kalsoonida golaha gurtida waxaanu ku heshiinay waxaanu ku wada hadalnay in madaxweynaha iyo axsaabta iyo shirgudoonka golaha guurtidu isaga yimaadaan oo iska arkaan taasi may suurtogelin waxaanu u tagnay gudoomiyaha golaha guurtida shalay salaamaan maxamuud aadan si wanaagsan buu noo soo dhoweeyey saddexda gudoomiyahaanu ahayn waxaanu ka codsannay wixii aanu isla garanno inuu fulinayo iyo in kale salaamaan wuxuu yidhi isagoo xaqna u leh talada waxa le gole
dhinaca kale gudoomiye ciro oo ka hadlayay mowqifka xisbigiisa ee ku aadan xilliga ay doorashadu dhacayso ayaa sheegay in ay weli taagan yihiin in kowda juun ay doorashadu ka dhacdo somalilan
marka ummaddu meel bay taagnayd kowda juun bay taagnayd axsaabtaa taagnayd saddex xisbiba international community buu taagnaa noomay muuqan kalsooni lagaga guuro halkii hore meel aan la garanayn loogu guuro sidaa daraaddeed ayaanayay noogu muuqatay maadaama kalsoonidii guurtida aanaan hayn kalsoonidiisa shirgudoonka golaha guurtida madaxweynaha iyo axsaabtuna aanay dhicin oo fadhigaasi uu baaqday waxay noogu muuqatay in shacbigu meeshu ku midaysnaa ee axsaabtu ku midaysnayd ee caalamka ku midaysnaa uu mowqifka xisbigu kaa noqdo
soo jeedintan ayaa noqonaysa tii ugu horraysay ay la yimaadaan xisbiyada siyaasadda oo ah kuwa iyaga uu tartanku dhex marayo waxaana muuqatay inaanay u dhammayn islamarkaana uu ka mowqif duwan yahay xisbiga waddani hase yeeshee waxaa laga dhursagayaa golaha guurtida oo iyagu go'aanka kama dambaystaa leh cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a galab wanaagsan meel kasta oo aad ku sugantihiin haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana inoo daadiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan dandure
mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa waxay ka timid waa tahaniyad aroos farxadle baa la yidhi aabe jeelle ibraahim iyo aabe shoodhe xidig gooni iyo abti axmed xidig seed iyo hooyo ister xidig cabdiseed iyo hooyo xaliimo jawaase cabdiseed iyo axmed maxamed xidig seed iyo cabdiweli mursal maxamed cabdiseed iyo dhammaan ilma cabdiseed axmed shoodhe cali gooni iyo saynab buux nuur iyo raxmo qurbac iyo aamino qurbac dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dunida daafaheeda baa la yidhi waxaana ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska baa la yidhi maxamuud cabdi cismaan iyo caruusadda waa ayaana jeelle ibraahim orooskoodu ka dhacay magaalada qardho xarunta gobolka karkaar baa la yiri taariikhdu markay ahayd kowdii bishan meey sanadkan laba kun shan iyo toban ducada waa xaggiina baa layidhi caashi daandure waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo karuur salaad cali iyo hooyo castur mire faarax iyo hooyo faadimo axmed cilmi xamdi cabdi faarax dhaloweyn iyo ayaan cabdi faarax dhaloweyn iyo aaniso cabdi faarax dhaloweyn iyo waxay yidhahdeen ikhlaas cabdi faarax dhaloweyn iyo bashiir cabdi faarax dhaloweyn iyo sakariya cabdi faarax dhaloweyn iyo maryamo cusmaan xaashi iyo faa'izo cabdulaahi maxamed iyo raaxo maxamuud cabdi iyo nasro maxamuud raage iyo sacdiyo cali maxamed iyo waxay yidhaahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad farxad la jecelihiin inay gaarsiiyaan heestan ay u cayaaraan sacdiyo xasan jaamac iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducaduna waxay leeyihiin waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxale annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa warqadana warqad aada u gaaban si qurux badana loo soo qoray waxay ka timid maxamed abuukar macalin waxa uu ku magac dheeryahay didi iyo sidoo kale abuukar geedow cawaale teela iyo sidoo kale cabdiraxmaan ibraahim maxamuud colaad iyo cumar cali cabdi yaabesa baa layiri iyo faarax jinow xuseen joogga sare wuxuu ku magac dheeraysaan qiyaasayo iyo yunis cabdiraxmaan cali yuusuf iyo cabdulaahi axmed xuseen iyo baa la yiri cabdiraxmaan maxamuud khaliif farta waxaa loo soo qoray ti maasajada laisugu qori jiray marka maasajada gaagaabanoo kale waa lasoo gaagaabay marka waa adiis ka garo dhammaan asxaabtani waxay tahniid dhalasho u dirayaan maxamed axmed cali royal iyo anfac xirsi oo ay gabadh ugu dhalatay baa layidhi magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan leenahay bay yidhaahdeen hambaliyo gabadha waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen anfac maxamed axmed waa tahay gabar ibraahinow magaca hooyadeed ma loo bixin karaa ma lagu samayn karaa hooyadeed maxaa diidaya inay isku magaca noqdaan weli ma soo marin wiil awowgii lagu sameeyey iyo waata hooyadii waa anfac gabadhin waxaa layidhi waxaa loo bixiyey anfac maxamed axmed waxaan leenahay soo barbaar waa tahay anfac oo anfac u dhalatay iyo maxamed waxaan leenahay soo barbaar tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdan noqo ibraahino bal hees aada u qurux badan hees ka mid ah heesaha dadkay aada u jecel yihiin ayaan dhegeystayaashana caashi usoo qabanaynaa ilow ilow ilow aka muusigi baa lagu garaacay mawad ibraahino
waxaa ku luqeynaya caasho cabdomalika iyo maxamed axmed kuluc
أنسى الماضي فرقة وتيت إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو انت هربت ولا قاسدينو اسكو أهيني أيام دبدتنا ولا ركايسدينو وكلا إرلوني انت هربت ولا قاسدينو اسكو أهيني أيام دبدبنا ولا أركاي سدينو وكلا إرقوني إنن كواركو دوني ماي I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك ميمي هبانا ستاكي كوكو وأنا بيوي ميمي هبانا ستاكي كوكو وأنا بيوي
إلو إلو أنسى الماضي forget about it إلو إلو أنسى الماضي forget about it إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو عدو إذا أنيقو فلي ما هيني amarka ilaahay baan la oolin karayne cidduu ciidaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
أمرها إلهي هإرسن وحباكو أفقبتسن أمرها إلهي هإرسن وحباكو أفقبتسن أدقو إيديسن حكوهو سي أدكيسن adigoo eedaysan ha ku howsi adkaysan
taladii arraweenu ha raacin arruntii aanay si adkaanin taladii arraweenu ha raacin arruntii aanay si adkaanin oo dadku yaanu inu ogaanin oo dadku yaanu inu ogaanin af soomaali carabi ingiriis soo xili furgada ilow aan siisa haaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى سحاو
ma ilowna may suursamaana عليلها ما إلونا ودنتنا ما كيقنا yes yes ma ilowna uliyo dirkeed maahana
yaa salaam waxa uu leeyahay inaan ku arko waan doonayaa Waa tahay.
laakiin iyada baa waxay leedahay ana mushciis ashufak inaan indhaha ku saaraba ma rabo hore ii dhaaf laakiin markii dambe ibraahim waa la is afgartay waa la xaajooday waa la garambay marka waa la isku biyo soo- qabo baa la cabay waa la isku soo dhawaaday yaa xoogaa waa la neefsaday haye marka hadda xaalku waa degan yahay sida ka muuqato codadka labada fanaan kuluc iyo caashe cabdow garuun loosuma wataa leedahay garuun waa dhammaaday garuun khair kuma jiro waraaqihii dhinacagan aadna ibraahim muse dhinacayga waa tahay ibraahimna haddii warqadan aan soo qabto dhinacayga markan taalla waxaan marka hore salaamayaa baa la yiri dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijku waan idinka guddoona marka xiga baa la yiri waxaan hambalyo aroos u diraynaa bay yidhaahdeen farxad leh arooska ayaan la ogaas ibraahim ogaas cabdulaahi iyo aroosada baa la yiri ayaana sheekh xuseen maxamed cumar arooskoodu ka dhacay xaafadda madiina ee magaalada muqdisho kowdii bishan may sanadka laba kun shan iyo toban waxaana hambaliyada diraya baa layidhi dad aan la soo koobi karin oo kala jooga dunida dacaladeeda gaar ahaan norway u k canada maraykanka south africa muqdisho feerfeer abaaley buur ukur baa layidhi iyo meelo kale waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano magacba laguma soo qori ibraahimow halkii ay kala joogeen asxaabta diraysunbaa lasoo koobay labadii qofna oo loo diray dhammaankan caasho waxuu naga soo gaaray aabbe cumar xirsi iyo hooyo asli faarax sanjeex iyo axmed nuur cumar xirsi iyo waxay yidhahdeen cabdikariin cumar xirsi deeq cabdi jaamac iyo mursal cumar cali iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan iyagoo oo aan noo soo sheegin meelaha ay kala joogaan aabbe cabdirasaaq cumar xirsi iyo waxay yidhaahdeen hooyo iqro daahir cilmi oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gurceel waxaana wiilkaas loo bixi yidhahdeen zaki cabdi waxayna leeyihiin ducadu waa xaggin allaha ka dhigo zaki kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aniguna aaminayaan raacinaya warqadana waxay ka timid aabe maxamed raage gaabow hooyo xaawo xasan muuse farxiye maxamed raage foos maxamed raage cabdulqaadir maxamed raage cabaas maxamed raage cabdiraxmaan maxamed raage iyo fardowse maxamed raage yaasmiin maxamed iyo aabe mukhtaar maxamed maclin iyo hooyo aamino colaada qorane iyo maxamed mukhtaar maxamed maxamuud mukhtaar maxamed iyo cabdimahad mukhtaar maxamed iyo cumar mukhtaar maxamed iyo axmed mukhtaar maxamed iyo cabdilcasiis mukhtaar maxamed iyo farxiyo mukhtaar maxamed dhammaan waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah bay yidhaahdeen aadan mukhtaar maxamed iyo faa'izo maxamed raage oo arooskooda uu ka dhacay baa layidhi magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka la yidhaahda bay yidhaahdeen moonlight waa kowda bishan may ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaa sidoo kale hambalyo taalla mida diraya wariyaasha kale ah faysal caseer ibraahim maxamuud jaamac subayr fantastic iyo sidoo kale bashiir ugaas xamdi xiis iyo cabdulqaadir onest iyo maxamed cismaan xabiib kuwaas oo kala jooga wadamada sweden iyo norway haye ibrahim maxaa noo xiga waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa caasha heesta kale haye meegeensada iyo wadkaygii yaa ku luqeynaya heestan ibrahim waa fanaanka axmed muuge liibaan
haddii meel barwaaqa oo ay midhaha ka muuqdaan haddii meel barwaaqa oo ay midhaha ka muuqdaan manku kaaga maqayay anay midig sugaaray manku kaaga maqayay anay midig sugaaray mahadeemitiisa miirli ku kece hadu malagi dhawaaqe magansada wadkaygeed midamidhiga male hadu malagi dhawaaqe magansada
heestaasi waxaa ku luqeynayay fanaanka axmed muuge liibaan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasho noo soo qabo waxaan soo qabanayaa warqad gaaban si qurux badanna loo soo qoray oo hortayda taalla lix qof baaba ku qoran ibraahinow waxaa tahniid aroos halkan ka diraya baa la yiri cabdirasaaq ciise cali waxaa uu ku magac dheer yahay baa la yiri nabadoonka iyo cabdifataax ibraahim maxamed oo ku magac dheer baa la yiri fataax buule iyo faarax xaaji ibraahim waa faarax qoryooley iyo maxamed sheekh cali oo loo yaqaano duub huweyne iyo bashiir maxamuud waxau isna ku magac dheeryahay baa layidhi bashiir bidaarey iyo ugu dambeyntii axmed ibraahim oo loo yaqaano axmed daafedo waxay dhammaantood joogaan baa layidhi muqdisho ceelbuur beledweyne iyo shabeellaha hoose waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan xasan maxamuud xasan ceel lure baa layidhi iyo sidoo kale faadumo macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ee gobolka banaadir degmada kaxda ibraahimow malaha degmooyinka cusube soo kordhay Weliba- magaalada muqdisho weliba kusoo martay degmada kaxda magaca waa isoo maray laakiin kulleyto mar haba ay ugu dambeysay soo maray ilaa iyo Maanta- dhowr iyo labaatan sanaan kasoo maqnay anaa dhowr sano un kasoo maqan degmadan kaxdana way iga dambeysay waa tahay waxay ku aqalgaleen degmadaasi kaxda oo magaalada muqdisho ku taalla baa la yiri xasan maxamuud xasan iyo faadimo macalin xasan waxaanu u rajaynaynaa in arooskooda uu noqdo midkii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanana lagu kala helo aamiin waxaa noo baaqaya siciido cusmaan dhagaxow iyo axmed nuur cusmaan dhagaxow iyo daahir cusmaan dhagaxow iyo ayuub cusmaan dhagaxow ilyaas cusmaan dhagaxow xafso cusmaan dhagaxow ikraan cusmaan dhagaxow cabdiraxmaan cusmaan dhagaxow iyo taiwan cusmaan dhagaxow iyo waxay yidhaahdeen hooyo maryan cali cabdulle iyo cabdulaahi muuse guure iyo cabdulaahi xuseen jimcaale waxaana ay jecel yihiin dadkaasi inay taaniyad gaarsiiyaan ayaanle cusmaan dhagaxow iyo waxay yidhahdeen ruweydo cali sheekh oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda ku isku waara ibraahim bal warqadan haddaan soo qabto waxay ka timid hooyo timiro cabdi iyo aabe muuse ibraahim iyo aamine muuse iyo xamdi muuse iyo kalsoon cilmi iyo hibo shimooy baa layiri iyo farxiye mustafa laba laba magacun bay siteen waa tahay iyo sidoo kale maymuun samaan iyo nimco cusmaan iyo carabo cabdulaahi iyo luul jabax iyo deko yuusuf iyo hani cabdulaahi riyaan colow iyo ugu dambeyntii hooyo faaduma mudey dhammaan dadkani waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi nuur ibraahim nuur iyo ifraax muuse ibraahim oo arooskoodu ka dhacay xaafada howlwadaag baa layidhi gaar ahaan laanta heegan ee magaalada beledweyne waa tahay holwadaagtii waxaan moodayay in xamar ku taala goormay xaafad noqota baan ir degmadii waa tahay isku warabaan leenahay arooskaasi caashoy bal xaggii heesaan u kacinaa noo soo qabo markaan hees taagto heestan xigta mm, mm, mm, mm, ibrahim heestane hiboy heedhe mm, oy habeenadan daraada hurdadii ka toosiya ilaaha hurdada naga toosinan salaamaad hiboy yaa shubaa ka taagnaa kara آه، xaliifa khaliif mogol iyo salaad maxamed shardi salaad derbi
iboy hareeraha intaan dayey waxaan haabto waaye waxaan haabtaba waaye hibow heedhe mm, waxaa moodaa muusiga inuu ka jiibinayo hibow heedhe hee ma moodaa saas inuu leeyahay muusiga muusiga inuu hadlaayo heesta macallimiin baa tumaysa yaa isu tagtay igu soo bood maahaye waa tahay codadkii sala derbiya magol intaasaanu ku dhaafno ibrahim caasha aan ka hormaray dhamaalka wuxuu naga soo gaaray axmed cali coon iyo abtidoon cusmaan ibraahim iyo cali maxamed barrow iyo amiin odowaa maalin iyo axmed xuseen cabdi iyo cali afrax cadow iyo muuse xuseen rooble iyo shuute maxamed dhagaxow waxaana kale oo ka mid ah dadka taaniyada diraya faarax tabad iyo cabdulaahi maxamed dhagaxow iyo cabdi xuuriye cadow waxaana ay dadkaasi jecel yihiin inay heestan iyo taaniyadba ay gaarsiiyaan ayaanle cusmaan dhagaxow iyo ruweyda cali sheekh oo ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo weli caane gabar iyo caane aamin ayaan leenahay ma mooda ibraahino galabta inay si muqdisho noogu badan tahay baashaa la jiraya hadde aroosku marba meel buu ka dhacay waa tahay markuu arooska bato waxaa la yidhi saansaantu n waxaa la leeyahay ma xuba waa tahay warqadan ah marka hore waxaa halkan aanu ka salaamayna baa la yidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a marka xiga baa la yidhi annaga oo kala ah hooyo shariifo sheekh siyaadi hooyo maryan sheekh siyaadi iyo isniina maxamed diriye iyo elyaas cabdi isir cabdi aadan xareed iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdirasaaq cabdi aadan bashiir cabdi aadan cabdulqaadir cabdi aadan iyo cabdikhadar cabdi aadan iyo qaali cabdi aadan aamino khaliif cabdi iyo xasan haadi aadan iyo maxamed diiriye culow nimco cali xareed iyo xaliimo maxamed diiriye dhammaantood baa li dadkani waxay joogaan dalkeena hooyo maraykanka iyo yurub waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yidhi lamaanaha isdoortay axmed maxbuub cabdulaahi iyo axado cabdi aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidhi in guurkooda uu noqdo kii lagu nasto ee lagu nagaado wiil iyo caana gabar iyo caanana lagu kala helo aamiin ayaan leenahay waxaan dhammaalkana ka helnay amaal shoodhe cali gooni iyo aasiyo shoodhe cali gooni iyo deeqa cabdi nuur faarax iyo waxay yidhahdeen fawziya qowranse cali iyo daahiro qowranse cali iyo qubul cabdirashiid shire iyo faaduma jeele ibraahim iyo farxiye jeele ibraahim iyo anwar awees nuur iyo maxamed cali maxamed iyo maxamed jeele ibraahim dhammaana dadkaasi waxa ay salaan aan lasoo koobi karin iyo taaniyadba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed cabdi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen ayaan jeele ibraahim oo arooskoodu uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin isku waaraan noqda kuwii ubad qeyrqabo eeba kale sii aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa ibraahim intaada soo qaban heesta xigtaan ka gaarsiiya warqad aad u gaaban waxaa halkan tahniyad aroos ka daraya baa layidhi dadka kale ah xasan maxamed xasan iyo xaaskiisa maxamed aadan xasan iyo xaaskiisa maxamuud aadan xasan iyo anigoo ah baa layidhi waa tahay malaha aniga marka le waxaan u qaadanaya qofka warqadda soo qoray waa toosilow waxaan tahniyad u diraynaa baa layidhi aroosa maxamed xasan xumow iyo marwadiisa faadumo xasan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka jubbada dhexe gaar ahaan sa'ka oo taariikhdu markay ahayd baa layidhi siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee abril sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay u rajeynayaan arooskaasi inuu noqdo midkii wanaagsanaada ee waara ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa codkii fanaanka cabdinuur daljir iyo heesta foos
filsankiyo quruxda fooslo foosloo hibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi filsankiyo quruxda fooslo fooslo imeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi waa xagaag intaasaanu ku dhaafno codka fanaanka cabdinuur daljir iyo heesta foos ibraahim oo gabagabadii barnaamijka ayaan markana kusii dhowaaneynaa dhowrka waraaqee agteeda yaalla haddaan mid ka mid a soo qabto marka hore baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa tahay marka xiga bay yidhaahdeen waxaan tahaniyad diraya annagoo kale ah xuseen aadan nuur iyo nabadoon aadan xasan wuxuu ku magac dheer yahay qooyane iyo sidoo kale cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo adeer ciise macalin isxaaq iyo adeer maxamed xasan nuur cabdilfataax xuseen aadan iyo ayuub aadan nuur iyo cali aadan nuur iyo nuune aadan nuur maymuun aadan nuur dhammaan reer aadan nuur waxay tahaniyad dhalasho dhammaantood u dirayaan baa layidhi aabe nuur aadan nuur oo ilka case lagu naanayso iyo hooyo suurad xasan oo ay gabar ugu dhalatay degmada bardaale gaar ahaan baa layidhi xaafadda jakatoon taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishaanu soo dhaafnay abril ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey baa layidhi samiiro nuur aadan nuur waxay leeyihiin ah, ducada waa xaggiina waa tahay samiira waxaan leenahay soo barbaara noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda waxaa noo baaqaya khadiijo warsamo hawle iyo caasho warsamo hawle iyo nuuro warsamo hawle iyo baarliin xuseen sabriye sacdiyo faarax yarow malyuun xuseen sabriye iyo sacdi xuseen sabriye iyo nadiifo xuseen sabriye siraad xuseen sabriye maxamed xuseen sabriye cabdulaahi xuseen sabriye mahad xuseen sabriye xaawo maxamed axmed xaawo ajuuke mahad maxamed axmed ajuuke iyo shukri axmed shabashabo iyo waxay yidhahdeen nafiiso bakad maxamed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabaas maxamed axmed cabaas ajuuke iyo aamino xuseen sabriye oo gabadh ugu dhalatay shan iyo labaatankii bishii abril ee lasoo dhaafay magaalada london waxaana loo bixiyey adno cabaas ajuuke waxaan leenahay adna soo barbaar allah kaa dhigo tii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin heesta ugu dambaysna ibraahim oo haddaad raacayso waa tii waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa codkii macaana ee fanaanada kisi xaaji aadan waa tahay iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ahaa cashi ibraahim iyo anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh nabad
codkaasi wuxuu gebagabo u yahay idaacadda eeday galabnimo cabdiraxmaan xuseen fure iyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar iyo idinla socodsiinayay idaacadda fiidnimo intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
أجعل وجهي نور
This program has come to you from the Voice of America, Washington.